بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين سورة ضاها مكية darsigeenu wuxuu ka bilaabanayaa bilowga suuratu daaha suuradda la yidhaahdo suuratu daaha makiyatun weeyaan waa suuradda labaatanaad suwarka qur-aanka tartiibka musxafka aayadaheedu waa boqol soddon iyo shan aayadood waxay ka hadlaysaa suuraddaani suwarka makiga ah ahdaaftii iyo arrimihii suwarkaasi ka hadli jireen usuuluddiin oo towxiidka iyo nubuwada iyo bacfiga iyo nushuurka bay ka hadlaysaa waxay caddaynaysaa shakhsiyadda rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxay ka hadlaysaa ambiyadii qisaskoodii qeyb ka mid ah qisadii nebi muuse iyo nebi haaruun labadoodoo wada socda iyo dhex madhay fircoonkii jabbaarka ahaa waxay ka hadlaysaa si gaara nebiyullaahi muuse iyo munaajaadkii iyo la hadalkii ilaahay oo la hadlay subxaana wa tacaala waxay ka hadlaysaa kuwii saxrada ahaa iyo nebi muuse markay isku soo bambaxeen iyo meeshaa wixii ka dhacay waxay ka hadlaysaa si deg deg ah ama ma garanaysaa sariic ah qisadii nebi aadam sala allahu calayhi wasalam arrimahaas iyo yowmulqiyaamaha iyana way ka hadlaysaa iyo maalintaa laysi soo xashrinayo suuratu daaha baa loo bixiyey marka suuraddan culimaa ku tageen daaha inay tahay magac ka mid ah nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam magacyadiisa oo waxaan usii daliishanaynaa bay leeyihin markii la yidhi maa anzalnaa calayka khitaabkaa nabiga lala sii hadlayo daahaa yaa daahaa bay ka dhiganta laakiin suwarka xuruufta noocaana ku bilowda waxay ka dhigan tahay sidii horey aan usoo marnoo kale cilmigeeda xuruufta ilaahay baa loo celinayaa daahaa allahu aclamu bimuraadihi bidalika wey xuruuf lmuqadaca tanbiih qur-aanka icjaaskiisa baa inta badan laysxusuusinayaa oo ka dambeeya maa anzalnaa maanan dejin calayka dushaada alqur'aana qur'aanka kariimka kumaanan soo dejin dushaada litashqaa inaad dhibaatootid inaa ayaan daro darowdid qur-aanka kuuguma aanan soo dejin ee qur-aanka waxaan kuugu soo dejinay nebiyullaahi moxamed oo calayka salaatu wasalaam raxmatan wa sacaada naxariis iyo sacaado waxaa la yidhi qur-aanka markii nebiga lagu soo dejiyey calayhi salaatu wasalaam nebiga saxaabadu waa tukan jireen qiyaamkay dheerayn jireen quraysh baa marka waxay dhaheen qur-aankan lagu soo dejiyey moxamed dee dhibbooba u kordhiyey awal waxaa weeye maxamedul amiin buu ahaa wax kastoo garta isagaa goyn jiray ammaanada loo dhiibi jiray markii qur-aankii lagu soo dejiyey howl iyo daal iyo tacab iyo nood baa ku dhacay markaasaa la yidhi maa anzalnaa calayka alqur'aana litashqa inaad dhibtootid inaad shaqiyowdid inaa ayaan darowdid kugumaana soo dejin ilaa tadkiratan liman yakhshaa ilaa tadkirata waa maxay maa anzalnaahu qur-aanka maanan soo dejin taa hore mid la midaa lasoo qadarayaa ilaa tadkiratan baan u soo dejinnay tadkiro iyo wacdi iyo cido iyo xusuus liman qof yakhshaa ilaahay ka yaabay isagoo u ah tadkiro ilaa tadkiratan maaha wax kale umaanan soo dejin tadkiro isagoo u ah liman qofkii yakhshaa ilaahay ka yaabaya oo cabsanaya waa qofka mu'minkaa ee qur-aanka ku hanuunaya kaa isagaa weeyaan tadkiradaasaa loo soo dejiyey marka inaa adigu dhibaatootid koonkao dhan ilaahay lahaa qur-aanka lagugu soo dejiyey inuu dhib kuu kordhiyo maba dhici kadhaba rabbulcaalamiin baa soo dejiyey tadkiratan liman yakshaa buu u soo dejiyey tanziila miman khalaqa alarda wasamaawaati alculaa tanziilan nuzila haada alqur'aan isagana usoo qadar qur-aankan waa la soo dejiyey ama anzalahu ilaahay waxaa soo dejiyey khaaliqul ard ardada allihii abuuray baa soo dejiyey tanziilan soo dejin saasaa ku nasbinaysaa soo dejin oo miman ka ahaatay alle xaggiisa allahaasoo khalaqa abuuray alarda ardada abuuray wasamaawaati samaawaadkana abuuray samaawaadkii alculaa sareeyey alculaa samaawaadkii koreeyey sarsareeyey weeyaan samaawaadka ballaaran oo waasaca ah ee naga koreeya allahaas abuuray xaggiisaa qur-aanka laga soo dejiyey ardooyinkan ilaahay inoo ballaariyey allihii abuuray xaggiisaa laga soo dejiyey waxaa la tusinaya ilaahay cadamadiis jalaalkiis weynankiis subxaanahu wa tacaala alculaa samaawaadkaas noocaas oo halkaa kore ka muuqda oo aan halkaa xaboo noo muuqato keliya ahayn oo meeshaa tegtid adduunkaba weli kaa sarraysa samaawaadkaas iyaga ah allihii abuuray weeyaan subxaanahu wa tacaala qudrada ilaahay iyo awooddiis alraxmaanu huwa ilaahay alraxmaanu alla raxmad badan wey oo naxariisasho badan cala alcarshi alladii allaha weeye cala alcarshi carshiga dushiisa istawaa ku ekaaday oo haddaa dhahday alraxmaanudaa godan huwa inta soo qadarati aa kaga qabadhid waa lagu ogolyahay alraxmaanu huwa araxmaanu ilaahay waa midka raxmaanka ah cala alcarshi istawaa carshiga ayuuna ku ekaaday waxaa kaloo icraab kaloo lagu ogol yahay alraxmaanu allaha raxmaanka ah cala alcarshi bow istawaa aa kaga qabadhidba iyadaa lafteeda istiwahaasi waa maxay waa istiwaaan yaliiqu bidaati istiwaaan yaliiqu bih istiwo oo ilaahay u laa'iqa kaa weeyaan aayaadka iyo axaadiida sifaadka culimada muslimiintu laba madhab bay mareen madhabu salaf iyo madhabu lkhalaf macnaha u gaaban oo aan soo qabanayno uguna nabadgelyada badan jalaalkuna uu kuu marayo dariiqu salafna ah salafu saalix waxaa weeyaan ilaa intaasoo dersi baa halkan geli kara markii intaasoo aayaad iyo axaadiida lasoo jamciyo oo laysku soo xooriyo oo laysku keeno oo midba qaabka loo cabira ama u hadlaysa la fiiriyo markaas waxa weeyaan calal carshi buu istawa carshiga luqada waxaa la dhihi jiray sariirulmelik kan boqorkaa sariirkiisa istawaa ku dul ekaanshaha adugu meel saa ugu dul ekaatoo kalena maaho ilaahay khalqiisa meelna kama shabaho waa istiwaaan yaliiqu bih istiwo ilaahay u laa'iqa weeyaan intaasaa kaga baxsan waa istiwahaasoo yaliiqu bijalaalih min غayri تجسiim walaa تشhbiih walaa تacdiil walaa تmثiil lahu ilaahay waxaa u ahaaday oo keliya maa fi samaawaati samaawaadka dhexdooda waxa ku sugan iyo wamaa fi lardi ardooyinka dhexdooda waxa ku sugan iyo wamaa baynahumaa waxa u dhaxeeya baa ilaahay u ahaaday uu leeyahay wamaana ilaahay waa leeyahay taxta haraa ciidda qoyan ka sii hooseeya ahara waxaa la yidhahdaa aturaabu nadiy ciidda qoyan baa loo isticmaalaa xagga luqada ahara ciiddana waa la yidhaahdaa wamaa taxta aharaa ciidda siigada u hooseysa waxa ka sii hooseeya ilaahay waa ogya ciiddan halkan ka muuqato dhulkan inoo muuqdo waxa ka hooseeyo ku dhex jira ilaahay baa og waxa macaadin iyo alaab iyo ilaahay ku dhex abuuray ilaahay baa og wamaa taxta aharaa dhulka waxa ka hooseeya oo biyo ama khalqi ah ilaahay baa og aduu cilmigaada ma gaari karo ma ogaan ka dhig wamaa taxta hara taasna ilaahay baa iskale subxaanahu wa tacaala koonkao dhan ilaahay baa le subxaanahu wa tacaala wain tajhar haddaan la jahadhin bilqowli qowlka haddaad la jahartid nabiyullaahi maxamedu calayhi asalaatu wasalaam fa innahu ilaahay yaclamu mid og weeyaan asira waxa sirtaa oo ahaa qof ku siraysato oo aad dhahdayn waxaas waa sir adiga keliya aan kuu sheegay ogow cid kale yaysan ku maqlin hana u sheegin ilaahay taa waa ogyi yaclamu sir xumi iyo balaayo haddaa cid u siraysatoo ku qarsato ilaahay waa ogyi wax kastoo aad siraysato ilaahay waa ogyi waxaa kaloo ilaahay ogyahay wa akfaa wixii ka sii hooseyn badan waxaa sirta ah waxa ka sii hooseeya oo ka sii qarsoon ilaahay waa ogyahay oo maxay ah waxaa inaad cid ku qarsatayba aa xataa iska dayso adiga qalbigaada keliya ku jira aad cidnaba u sheegay taa ilaahay waa ogyahay oo qalbiyaasha dadka ku soo dhacay wa akfaa waxa ka sii hooseeya oo waxaan weliba qalbigaada ku soo dhicin oo ku soo dhici doona ilaahay waa ogyahay iyadana intaba ilaahay waa ogyahay subxaanahu wa tacaala fa innahu ilaahay yaclamu mid og weeyaan asiraba ogyahay waxa sirtaa iyo waafaa wixii kasii qarsoonaan badanba oo qalbiga waxyaalaha soo maraba waswasaa dadka qaar soo madha khaadirkiisa waxbaa mar ku soo dhacay xadiidu nafsi naftiisu mar bay wax ugu sheekaynaysaa haajis wax la yidhaahdaa jira waxaasaa qalbiga soo mara ilaahay waxaasoo dhan waa ogyahay subxaana wa tacaala yaclamu sira fa innahu yaclamu sira wa akfaa ilaahay weeyaan subxaanahu wa tacaala allahu ilaahay laa ilaaha ilaah kaloo xaq lagu caabudo mawjuud maaha ilaa huwa isaga mooyaane isaga unbaa jira ilaahi subxaanahu wa tacaala allah allahu laa ilaaha ilaa hu ilaah kale mawjuud maaha ilaa huwa isaga mooyaane lahu ilaahay waxaa u ahaaday alasmaau magacyo alxusnaa ee wan wanaag badan alxusnaa jamcu tagsiirka marka iska maarata waxaa loo mufradkaasaa loola tacaamulaya marka khayru yacqili lahu ilaahay waxa u ahaaday alasmaau alxusnaa axsan mucanafkeeda alxusnaa taas baa ilaahay leeyahay tii wan wanaagga badnayda magacyo wan wanaag badan magacyada ilaahay oo dhan waa sidaas asmaa wan wanaagsan baa ilaahay leeyahy ina lilaahi tiscata wa tisciina isman nebigu wuxuu yidhi calayhi salatu asalaam ilaahay waxa u ahaaday sagaal iyo sagaashan magac intaa keliyu leeyahay keliya maaha ilaahay wuxuu leeyahay sagaal iyo sagaashan magac waa leeyahay ilaahay man axsaahaa qofkii kooba dakhala aljanna jannada ayuu gelaya xadiidkaas xadiidu tirmidi bukhaariyo muslimna waa wariyey qofkii macnahooda fahma xafida ilaahay ku tuuga qofkaasi way qofka ammaanan magacyadaas baa ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala kuwii gaaladaha waa iyaga yidhi marna maxamed allah buu dhahayaa marna raxmaan waa laba miyaa markaasaa le ilaahay magacyo badan buu leeyahy lahu lasmaau lxusnaa wahal ataaka ma kuu yimid nabiyullaahi maxamed calayhi salaat wasalaam waaba taqriir waaba kuu yimid u hanqaltaag bay ka dhigan tahay tashwiiq iyo jeclaysiin weeye arrinka loo sheegi doono inuu aada qalbigiis yaa ugu soo tuuro oo qalbiga u raariciyo wahal ataaka ma kuu yimid xadiidu muusaa nabiyullaahi muuse warkiis nabiyullaahi muusa khabarkiisa iyo warkiisa qisadiisa cajiibka ahayd oo qariibka ahayd id wakti ra-aa ou arkay nebi muuse naaran dab iftiin bu arkay arrinku wuxuu ahaa baa la yidhi nabiyullaahi muuse xaaskiisaa la socotay baa layidhi gabadhii ina nabiyullaahi shacayb waa isagii guursanado yidhi hadda siddeed sano haddii aada ii shaqayso ii khidmayso alaa an taajuranii amaaniya xijaj sideed sano fain atmamta cashran toban haddaa iga dhigto labada sano ii buuxisidna famin cindik adaa arrintaasi kaa go-daa gabadhiina waa ku sii muddo badan buu marka meeshaa joogay nabiyullaahi shucayb nabiy llaahi muusa baan leh calayhi salaam oo nebi shacayb ula joog markaasuu soo tegey markii dambe medyan mee la yidhaahdaa laga yimid misr masr baa loo socdaa misr masr baa loo socdaa waddadii bay ka dhumeen hameen mugdiya laylatun wa kaanat laylatan mudlimatan shaatiyatan mataqaanaa hameen mugdi oo aada u qabow bayna hameen ku ahay geedahan laysku liso oo laysku xurbiyo oo dabka dhaliya oo magadda iyo kuwaas la yidhaahdo boo damcayn oo dab ka shito waa u daarimi waayeen baa layidhi arrintaasi markay sidaa noqotay iyagoo iska socda buud wuxuu arkay naar waddada bidixdeeda iftiin buu arkoo dab buu isagu u meliyey dab ma noqon doontee ari inuu watayna waa la tilmaamo reerkila halkaas ka soo guuree markaasuu markuu arkay id ra'aa naaran ugu xadiida warkeeduna ku soo gaari fa qaala wuxuu ku yidhi liahlii ehelkiisi xaaskiisi baa la socotay umkuuu ku nagaada halkaan iga suga fainii umkuuu halka ku nagaada innii anigu aanastu waxaan arkay naaran baan arkay naar baan arkay dab baan arkay bay ka dhigantay lacallii waxaa laga yaabaa aatiikum inaan idinkala imaado minhaa xaggeeda biqabasin shuclad naara qori daba dhuxul daba inaa inoo ka soo qaadaa laga yaabaaye halka idinku sii nagaada halka iga suga dhuxushaa dabka maxaa lagu samaynayaa shucladaas qori daba dabka waa la kala qaataa waa la shidanayaa waa la kulaalayaa dadka dhaxantaa kaga kacaysa wehelna waaye iftiinku oo amase ajidu inaan helo calannaari dabkaa dushiisa hudan hanuun ama ciduna tilmaanto waddadii waa inaga ka dhunnay oo haadi a hudan ajidu haadiyan yadullunii cala dariiq mid ihanuuniyo waddadii igu toosiya inaan ka helana waa laga yaabaa owdu ma aha mid taa ama taasa waa maanicatu waa waxa weeyaan labadaba waa laga heli karaa wey oo ajidu cala naar hud falamaa ataahaa markuu tegey naarti meesha iftiinka uga muuqday waa qise cajiiba nuudiya waa loo dhawaaqay maxaa la yidhi yaa muusaa muusow innii anigu kula hadlayaa ana anigu rabbuka rabbigaabaan ah ee fakhlac siib naclayka labadaada kabood bixi waaba lala hadlayna rabbigaabaan ahay baa layidhi rabbi baa u dhawaaqay labada kabood bixi adaabta ilaalinteeda meelaha cajaa'ibka marka la joogo baa laga qaadanayaa labada kabood bixi soo qaabi maxaa u bixinaysaa labada kabood innaka adigu bilwaadi togii baa ku sugan tahay almuqadasi la dahiray duwa duwan ah togii magacaa lahaa duwa ahaa ee la dahirayo cajaa'ibka ahaa baa joogtaa marka kabaha iska bix markaas dhex geli mayno kabuhu waxaasay ka samaysnaayeen iyo nebi muuse dharkaasoo qabay iyo sidaasaa bixi loo yidhi iyo baddaa geli mayno waxa weeyaan keliya meel wanaagsan baa joogtaa baa la yidhi kabaha iska bixi innaka bilwaadi lmuqadasi buwa meelaha marka noocaas oo kale ah iyo masaajidda iyo meelaha cajaa'ibka ah ee dadka ahlu sharafka ama joogaan ama amaakinta muqadasada ah in aadaabta la ilaaliyo baa loo baahan yahay ma aha inaad dood ka keento dhahda kabahaygu maxay qabaan waaba daahire nina kaalama hadlin wax ma qabaan iyo ma waxbay qabaan midna daahir maaha iyo maaha waxa weeyaan innaka bilwaadi lmuqadasi duwa baa nebi muuse lagu yidhi waana nebi ilaahay waana aniguna ikhtartuka waan ku doortay muusow fastamic dhegayso o dhag raarici limaa shayga yuuxaa lagu waxyoonayo waxa laguu waxyoonayo u dheg raarici amar weyn baa kuu imaanaya u diyaar garow caqligaadoo dhan iyo qalbigaadoo dhan dersi baa lagu siinayaa soo qaabili waa kana innanii anigu ana anigu allahu ilaahay baan ahay laa ilaaha ilaah kaloo xaq lagu caabudo mawjuud maaha ilaa ana aniga mooyaane facbudnii aniga io caabud anaa cibaadada mutaystay wa aqimi salaata salaadana oog lidikrii dikrigay lidikri iyaaka salaadana sidaa ku og salaadda waxaa loo soo qabanayaa oo loo khasisayaa iyadoo cibaadaadkii oo dhan soo gashay oo facbudnii bay soo gashay facbudniidaas hore bay salaadu ka midta cibaadaadkaasi maca daalika gaar baa loo sheegay lidikrihi horta adkaar bay salaaddii shamlinaysa shacniga salaadaa weyn saasaa gaar loogu sheegay dikri bay shamlinaysa qalbiga iyo carabka iyo xubnaha oo dhan baa la doonayaa inay diyaargaroobaan arkaanta diinta tan u fadliga badan weeye salaada towxiidka ka bacdi waa aqimi salaata lidikri cibaadada kale adoo howlahaada haysta baa cibaadadiina wadataa ma ogta laakiin salaaddi waa ka duwanta adoo sooman baa hadda shaqadaadii wadataa dukaankii baa gadaysaa gaarigii baa wadaa diyaaraddii baa wadaa waa soconaysaa waana soomanta cibaada ku dhex jidha xajkii waa la mid adoo xajkaadi kuu xihan yahay waa intaanoo kaleo howlood aa fulinaysaa sakadii adoo sidoo kale laakiin salaadu wax shaqaado kaleoo lagu dhex qabanayo wax daruuro u qabsada mooyaane salaadii qofkii wax kasoo kalow iska dhigaya shaqo kaloo lagu dhex qabanaya male qalbigiis iyo xubnihiis iyo isagii oo dhan wixii o dhan xaggu iska dhigaya allaahu akbar markuu yimaadhaado bis allahaasuu qaabilaya cibaadadii kale laakiin hawshaada ku dhex wadata cajaa'ib bay leedahay salaadda marka wa aqimi salaata lidikri inna saacata saacadda qiyaamadu aatiyatun mid imaanaysa weeye akaadu waxaan u dhowaaday baa ilaahay yidhi inna saacata aatiyatun waa khabarkii waa mid imaanaysa akaadu waa khabarun bacda khabar akaadu waxaan sigayaa u dhowaadayba ukhfiihaa inaan qariyo salaa inaan qariyaba saacaddaba taasaan u dhowaaday wey saacaddaasi waa dhacaysa akaadu ukhfiiha laakiin inay imaanayso si guud baasaa laynuu ku sheegay tafaasiisheeda iyo arrimaheedaas ilaahay baa og subxaanahu wa tacaala inta laynoo ka sheegay baa inagu ka ogaan karnaa inna saacata aatiyatun akaadu ukhfiihaa intaa markii la sheegay cidna lama dhihin saacadda qiyaamadu xilligaasay ku aadanta adduunku xilligaasoo dhammaanaya sanawaadkiisu intaasay ku kooban yihiin dadkii sanawaadka sheegay ama intaasoo kun adduunku inuu yahay kumankii dhammaaday adduunkiina weli waa taagan yahay laakiin calaamaad kaloo badan ayaa la hayaa oo nebigeenna ah wuxuu ahaa calayhi salaatu wasalaam nebiyu aakhir zamaan akaadu ukhfiha saacaddu waa imaanaysaa aatiyatu litujzaa ku litujzaa in la abaalmariyo kullu nafsin naf dhammaanteed bimaa tascaa waxay u socotoo soo shaqaysatay khayr iyo shar in lagu abaalmariyo haddaan abaalmarin jirin cibaadadan iyo daacadan iyo waxa lala imaanayo o dhan waxba macno ma yeelateen macaasidan iyo waxaan qofku la imaanayo sidoo kale lianna kii macaasida sameeyey abaalmarin kama dambaysay noqon lahay kii dhibtooda daaco la yimidna abaalmarintii kama dambaysay noqon lahayd marka cadaaladiibaa sidaan ah xikmadiibaa sidaan ah in abaalmarin la helo qofkan wuxuu ka shaqeeyey wanaag iyo khayr ama shar iyo xumi abaalmarinta inay dambayso haddii kale wuxuu ka dhibtoodo oo dhibtoodkan cibaadada xagga uu ka helayo miraheedii haddaysan jirin cadaalad la-aan bay noqon lahay kanna hadduusan ciqaabtii xagga ka helayn gaaloobay oo loo yabo loo yabooheen isna dee wax ka dambeeya kama baqeen ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala litujzaa kullu nafsin bimaa tasca marka waa la qariyay saacaddii waxaa la yidhi haddii dadku ogaan lahayn xilliga saacaddu dhacayso ama ay dhimanayaan say xumaan u samaynayaan u samaynayaan u samaynayaan bay markii wax yar uu haro waktigooda bay dhihi lahaayeen waa toobad keenayna hadda markaasay dhihi lahaayeen dabar haddaan toobad keenay ciqaabna arki mayno laakiin arrinta waa laga indhatiray ma ay garanayaan waxaa la rabaa inaa weligood digtooni aa ku jidhid isticdaad inaa ku jidhid baqdin inay kugu jidho in mowdka kugu soo kadiyo ama saacaddii inay kada kuugu timaado falaa yasudannaka yuusan kaa duudin oo kaa sarfinin canhaa saacadda xaggeeda man duun laa yuuminu aan rumaynayn bihaa iyada inaa u diyaargarooday saacadda yousan kaa sarfinin kaa duwin midaan rumaynaynin oo watabaca raacay hawaahu hawadiisa u iishay oo iska raacay shahawaadkiisii dabagalay oo fatardaa markaa halaagsamay ama fatardaa shalwaday oo naarta ku shalwaday oo halkaa ku sidbaday lanna qofku hadduu aakhiro qafle kaga jidhaa la yidhi arrintaasi waxay keensanaysaa halaag fatardaa bay keenaysaa qisadan marka nebiyullaahi muuse lagula hadlayo waa qiso dheer oo tiro badan oo ilaahay baa hadlaya nabi muusaa lala hadlaya waxbaa marmar la weydiinaya ilaahay wuxuu yidhi wamaa tilka wamaa maxay bay tilka taasi ahaata biyamiinika midigtaada ku sugan yaa muusaa muusow waxaas midigtaa aa ku haysatid muusow waa maxay wamaa tilka biyamiinika xaalig midigtaada ku sugan tahay waa maxay wamaa maxay bay tilka taasi ahaatay biyamiinika xaalig ku sugan tahay yaa muusaa muusa gacanta maxaa ku haysataa baa layidhi markaas ilaahay waa ogyaha wuxuu gacanta kan uu nebi muuse ku hayso warma waadan ul gacanta ku haysan bay ka dhiganta istifhaam taqriiri ah waxaa kaloo looga jeedaa baraarujin ushaan gacanta uu ku hayso way isbedeli doontaa hadda horta iska hubi maxaa gacanta ku haysataa arag hadhow haddii si kale laga dhigo inuuba moodo wuxuu awalba gacanta ku haysay inay waxaan ahaayeen sida kale laga dhigay uusan moodin hadda maxaa gacantaada ku jira gacantaada midigtaa maxaa ku haysataa hadda muuso ushaani waxay noqon doontaa abeeso kaasaa la yidhi maxaa hadda gacanta horta ku haysataa qaala wuxuu yidhi hiya iyadu casaaya ilaahayda waa ushaydi jawaabtii intaasay ahayd la weydiiyey laakiin jawaabo kaleu sii baxshay nebi muuse ilaahu waa u shayday buu yidhi atawakau waa cuskadaa calayhaa dusheeda markaan soconayo dee ulaha waa lagu tukobaayo waa la cuskadaayoo waxtaro badan baa halkaa sharcu kugu sheegayaa uluhu waxtarada ay leeyihiin buu halkaa kaaga qabanaya waqtigaa ka koobane wamaa tilka biyamiinika qaala hiya casaay atawakau calayha waa jawaab kalo isaga aan la weydiin waa cuskadaa buu yidhi wa hushu waa ugu soo daadiyaa bihaa usha calaa hanami arigaygana caleenta iyo abqada iyo waxaas xayga iyo waxaasaan ula dhacaa dhirta kaasaa qabababac waxaasaa usoo daadanaya waa nafca kaloo aan ku qabo buu leeyahy ahushu waxa weeyaan waa ruxaabay ka dhiganta bihaa usha calaa hanami arigayga geedkaan ugu ruxa ula dhacay ugu jafaa laamahaasaa markaas usoo daadinaya arig waliya waxaa kaloo ii ahaaday buu yidhi fiihaa ushaan ilaahayow ma'aaribu dana ukhraa kale dana kalena waa jiraan buu yidhi ilaahayow oo usha aan ku qabo oo aan intaa hadda kaga soo gaabsanayo waliya fiihaa ma'aaribu ukhraa ilaahu arrimo kalena waa jiraan buu yidhi marka isaguna su-aashii marku ka jawaabay wuxuu is yidhi ushi dee ilaahay waa u jeedaa inay ushaas ay tahay malaha waxaa lagu weydiinayaa maxaad ku qabtaa manaafic ama faa'iido markaasoo arrimihii isdaba dhiga midda kale hadliddaa ilaahay buu usii macaansanaya khidaabka ilaahay la hadlayo subxaana wa tacaala qaala ilaahay wuxuu yidhi alqihaa usha tuur yaa muusaa muusow usha ma ujeedaa usha tuur bal aad aragti say noqotee bal usha tuur qaala alqiha yaa muusa fa alqaaha waa tuuray faidaa hiya waaba iyadoo xayatun abeesa ah abeesadaasoo tascaa rooraysa ordaysa thucbaanu mubiinna meelaa lagu sheeg abeese dhaqdhaqaaqaysay noqotay thucbaan bahal ordayay noqotay ush kaasuu ka carar walla haariban orod bu isku sii daayay binu aadanka ilaa waxyaalaha markuu arko waa ka baqaya qaala ilaahay wuxuu yidhi khudhaa soo qabo ha ka baqi walaa takaf hana baqi sanuciiduhaa waxaan ku celin doonaa usha siiratahaa qaabkeeda al-uulaa ee hore xaalkeeda horeaan ka dhigaynaa say ul u ahayde soo qabo wuu soo qabtay ul bay noqotay caadi ah waa la sii tababaraya meel baa la rabaa in loo diro kooras baa laga saaraya wadmum dun baa la yidhi yaddaka gacantaada mar labaad ilaa janaaxika garabkaada kilkilada hoosteeda bal gacantaada geli takhruj way soo bixin gacantaadu baydaa xaalay tahay mid cad min hayri suu-in xaalay tahay bay soo baxaysaa xumaan la-aan ha caddaatee caddaan baras iyo balaaye iyo xanuun iyo boogaa maaha min hayri suu-in xumi la-aanteed xaalay tahay bay gacantii soo baxaysaa aayatan uqraa xaalay tahay mucjizo labaad mucjizadii hore waa ushii lagu tusay oo bahalka abeese isku bedelaysa mucjizo labaadna waa gacantaan iyadoo wah wah wah leh kilkilada markaas saa u gelisay soo baxaysa maxaan saa u samayna linuriyaka inaan ku tusinno min aayaatinaa xaalay ka ahaat aayaadka iyaga xaggiis alkubraa midda weynanka badan saasaan iska dhahaynaa alkubraa linuriyaka waxay ka dhigan tahay inaan ku tusinno alaayat alkubraa aayadda weyn oo min aayaatina saas bay ka dhigan tahay haddaba idhaab orod aad ilaa fircawna fircoon ninkii la dhihi jiray innahu fircoon daqaa waa kibray oo waa qooqa qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi muuse rabbi yaa rabbi rabbigayow ishrax lii sadrii ilaahayow laabtayda sharax wuxuu ogyahay fircoon waa gurigiisa ninkuu kusoo korayoo dowladdiisa iyo awooddiisa iyo dhibaatadiisa ogyahy ilaahayow qalbigayga ii sharax iimaan iyo nubuwo ku sharax wayasir lii ilaahow ii yasir amrii amarkaygana ilaahow ii yasir waxlul ilaahayow fur cuqdatan guntin oo min lisaani carabkayga ka ahaatay carabka fasaaxada yarida ku jidha guntintaas ilaahu iga fur yafqahuu fahmeen qowlii qowlkayga garteene ilaahu qowlkayga hab bay fahmayaane ilaahu carabkana arrintaa iga jidha ilaahu iga saar fircoon baa waxaa la yidhi waxay culimmadu soo rareen baa gurigiisa uu joogay markaasoo maalin garka si xoog leh muuse usoo qabtay oo usoo dhuftay markaasuu yidhi ninkaani malaha waaba adou kugu soo socdaa hadduu weynaado markaasuu damcay inuu tilaabo ka qaado gabadhii uu qabay baa waxay tir war iska dhaaf ninkaan ilmo yar weeyaane markaas si saasoo yeel kaasay tiri dhagaxa dahabka iyo timirta ma kala garan karo ama timirta iyo dhuxusha ma kala garan karo markaasaa la is ag dhigay tii kalea laga qarsho dhuxushii uu qaatay baa la yidhaahdaa markaasuu carabka saara deedna carabkiisi waa isagaas cuqdadu ay ku jidho ama maahe markuu dhasho waa isagii santuuqa lagu ridayo ilmuhu mar haddii dee carabku qalalo caana la-aan ku dhacdo oo marka hore waa isagii fircoon laga qaranayo badda lagu tuura cashirkan ba ku gaaraynaa arrintaasaa carabka xoogaa saamayn uu ku yeeshay ama maahe luqooyin kaleu inta soo bartay madyan iyo meelo kale iyo waa isagii luqooyin kala bartay luqadii isagu qoladan uu kula hadli lahaa qofku hadduu luqada kale soo barto luqadii markii hore u yaqaanay baa si ka noqnoqota marka luqadii baa xoogaa guntintu carabku sidaas wey intaba waa la sheegay ilaah baa og guntintu meesha ka timid allahu aclam ilaahayo wuxuu yidhi guntinta iga fur yafqahu qowli wajcal lii ilaahu ii yeel wasiiran wasiir oo min ahli ehelkayga ah haaruuna haaruun ilaahu ii yeel akhi walaalkay ah haaruun mafcuulkii koowaadna waa ka dhigi kadhaa wasiirana mafcuulkii labaad sidaa haddaan u macnaynana waa loo macnayn karaa ushdud ilaahayow ku adkay bihi haaruun asrii dhabarkayga ilaahu ku adkay awoodayda ilaahu ku xooji wa ashrik ilaahu wadaajihu oo haaruuna fii amri amarkana ilaahu ila wadaaji ilaahu nebi walaalka iiga dhig ilaahu risaalada gaarsiintiisa gaarsiinteeda ila wadaaji la gaarsiiya kay nusabbixaka ilaahayow saan kuugu tasbiixsanno kaiiran in badan oo wanadkuraka ilaahayow aan kuu xusno kaiiraa in badan qofku keligiis isagoo ah ilaahay waa u tasbiixsan karaa waana xusi karaa laakiin marka laisla jiro waa sii caja badanta midda kale tasbiixdu subxaan allahi keliya maaha awaamirtii ilaahay faray oo dhan iyo shaqadan loo diray oo dhan baa tasbiixdii ka dhigan innaka ilaahay aduu kunta waxaad ahaatay binaa annaga basiiraa ilaahayow mid noo jeeda ayay ahaatay basiiran binaa bay ka dhigantay qaala ilaahay wuxuu yidhi qad uutiita waa lagu siiyey su'laka wixii aad dalbatay baryadaadii su-aashaadii waa lagu siiyey yaa muusaa muusow wax allaale waxaad dalbatay waa lagaa yeelay qad uutiita su'laka maa sa'alta wamaa dalabta waxaad codsatay oo dhan waa lagu siiyey yaa muusaa muuse waa lagu siiyey darsigeennu intaas ku egyahay wallahu subxaana wa tacaala aclam sawaab